الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنيقو أه عبد العزيز حسن محمد لفت قرين كان مد أه حبنها قولها شعبك جمهورية فدرالك الصومالية أهنا مشرح أتاقن حلك قدوميها قولها حلك قدوميها قولها شعبك هدي الله إدمو وغرين وحان هالكان أغو مهد علينا يا xildhibaanadii igula taliyey fikirka ah inaan isu soo sharax xilka guddoomiyaha golaha shacabka iyo mudanayaalkii kale ee xildhibaanada ee igu taageeray iguna dhiirigeliyey fikirka iyo tala soo jeedinta xildhibaanadii hore inaan kusii inaan kusii dhiirado xilqabashada guddoomiyaha golaha shacabka kadib markaan darsay kana baaraandegay tala soo jeedinta saaxiibadayda igula jira golaha iyo dhiirigelintooda ku aadan qabashada xilka guddoomiyaha golaha shacabka waxaan go'aansaday in aan isku soo sharaxo xilka guddoomiyaha golaha shacabka oo u tiradiisa guud tahay iyo lix xildhibaan golaha shacabka wuxuu yeeshaa sanadkiiba laba kal fadhi iyo fadhiyadiisa caadiga ah iyo kuwa aan caadi ahayn wakhtiga xaadirkana waxaa bilow ah kalfadhigii saddexaad ee golaha shacabka sanadka ka uu yeelanayo labada kalfadhi sideedaba guddoomiyaha golaha shacabka wuxuu guddoomiyaa wax kasta oo uu golaha isku raaco ee wax aan jeebkayga ku wato ama aan la ii soo dhiibay ma noqon doonaan sidaa daraaddeed dhammaan saxaafadda ka soo qaybgashay kulankan waxaan idinkugu caddaynayaa in aan ahay musharax u taagan xilka guddoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya idinkoo aada u mahadsan khudbadayda iyo faahfaahinta intaa ka badan waxaan ka horjeedin doonaa mudanayaasha golaha shacabka hortooda marka ay guddiga doorashada guddoomiyaha golaha shacabka wakhtigooda sheegaan haddii alla idin gebagabadii hadalkayga maanta wuxuu ku kooban yahay in aan caddeeyo in aan ahay musharax u taagan xilka guddoomiyaha golaha shacabka keliya waxaan ahay mideeye aan kala qaybin doonin xildhibaanada golaha shacabka ilaalinta midnimada guud ee golaha waxaan ahay garaad shir guddoomiyo keliya ee aan xilka ku gorgortamayn waxna ku goosan doonin anigoo waxna ku goosan doonin aniga ii gaar ah waxaan ahay nin ku fiican la tashiga sidaa daraaddeed xildhibaanada haddii ay codkooda isiiyaan ma noqon doono nin u talinaya ee waan la tashan doonaa mar walba waxaan ahay nin difaaci doono go'aanada xildhibaanada golaha shacabka ay ku gaaraan mar walba soona dhoweyn doono go'aanada anigoo aanan ku dhibaynin mas-uuliyadda marka ay ii dhiibtaan oo ay iga aqbalaan codsiga aan la hortegi doono haddii alla idmo waxaan fursaddan maanta uga faa'iidaysanayaa inaan halkan oga mahad celiyo guddoomiyihii xilka iska casilay mudane maxamed sheekh cismaan jawaari oo meel wanaagsan soo gaarsiiyey muddadii uu xilka guddoomiyaha golaha shacabka uu hayay sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo go-aanadii ay soo saareen guddiga doorashooyinka guddoomiyaha golaha shacabka siday u dhan yihiin waa aqbalay waxaana ka mid ahaa go-aanadii ay soo saareen ninka musharaxa guddoomiyaha golaha shacabka noqonayo waa inuusan xilka kale xilka kale oo hayo uu iska casilaa sidaa daraaddeed laga bilaabo maanta waxaan iska casilay xilkii wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha sidii ay sheegeen go-aankii ahaa guddiga doorashooyinka waxaan aad iyo aad inkugu mahad celinayaa waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa wasiiradii ila soo shaqeeyey shaqaalihii ila soo shaqeeyey prime ministerkii i magacaabay intaba waa mahadsan yihiin wabillaahi towfiiq aad iyo aadaa u mahadsantihiin